karinta dharka baatiga ah ee dumarku ku libistaan waa mid ka mid ah xirfadaha ugu fudud ee ay haweenka bartaan kuna shaqaystaan balse waxaa jira khatar ay haweenka dharka kariyo kala kulmi karaan kiimikooyinka kala duwan ee ay u isticmaalaan madabeynta dharka haddii aysan helin agabka loogu talagalay in kiimikada la iskaga difaaco faadumo daahir cismaan oo ka mid ah haweenka bartay xirfadda dharkarinta kuna shaqaysata hooygeeda ayaa ka warbixisay madabeynta dharka iyo sida ay u isticmaalaan
goobtan waxaa lagu sameeyaa dharkariska labada kun iyo labaiyo labaatankii waxaan ka bartay dalxiiska xarun laga furay oo xaafadda dalxiiska ku taalaan ka bartay waxaan adeegsadaa sida rinjiga cusbada koollada iyo biyo kulul oo la karkariyey baan adeegsadaa dhar cad oo weyd oo baacweyne cad baan ka sameeyaa way badan yihiin loofle saxanle dhiish way fara badan yihiin dharka qurquruxda badanee meesha kuwa dhan aragto weeye ha qalab goonaa lagu sameeyo waa inaad maxaan golofsiga waa inaad hesho waa muhiim inaad hesho maxaan ku idhahdaa afka wixii lagu xiran jiray waa muhiim inaad maxaan ku idhahdaa dawada iska ilaaliso oo waxaan kimikaal waaye inaad iska ilaaliso waa muhiim waa mid loo baahan yahay wallaahi dawada waa iska dhib badan tahay waa kimika laakiin haddana faa'iidaan ku qabnaa maxaa u karina muhiimaddu waa faa'iida inaanu ka helno koley waa marmar aanu dalab ku samaynin way jirtaa marar aanu iska karsano anugu isahaan iska karsanna way jirtaa mae waa layga gataa kolley waxaan aan kariya uguma baaro kolley noloshana waan ku maaraynaa qoys ahaan marka dee noloshana waan ku maaraynaa kolley dad lix qof dhan aan ku maaraynaa inay shaqaystaan oo maxaanku idhahdaa farsamada gacanta ay bartaan sida farshaxanka sida dharkarista sida harqaanka noloshooda iyo ilmahoodan ay ku maareeyaan baan kula talin lahaa si kastaba haatee haweenka ku shaqaysta karinta dharka ayaa kaalin muhiima ka qaata wax soo saarka guud ahaan dalka